bismillahi raxmaan iraxiim habeen wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada warka habeenee dalsan qodobada ugu dooroonna waxaa ka mid ah madaxweynaha soomaaliya oo madaxweynaha dalka jabuuti kala hadlay arrimo ka mid yihiin la dagaalanka al-shabaab gudoomiyaha degmada marka iyo taliyaha guutada afariyo tobanka oktoobar oo deegaanka nambar konton u tegay xalinta shaqaaka ka dhacday garoonka diiroodaha deegaankaasi madaxweynaha puntland oo furay shirweynaha arrimaha diinta ee puntland kalana hadlay arrimo kala duwan oo aad u fara badan ciidamo ka tirsan dowladda soomaaliya oo burburiya xarumo al-shabaab ay ku lahaayeen gobolka galgaduud dunida inteeda kale wararka caawa aan idinkaga haynana waxaa ugu dooroon khasaare ka dhashay tareen shil ku galay magaalada barcelona ee dalka sbain iyo booliiska dalka jarmalka oo ka hortegay iskuday afgembi oo ka dhan ah dowladda dalkaasi
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
mar kale habeen wacno wanaagsan waa habeennimo arbaca ay sii baxaysa khamiisna soo gelayso taariikhdana ku beegan tahay toddobada bisha disembar sannada laba kun labayoabaatan intii aad maqasheen dulmarka warkayga habeene ay ahaayeen markana kusoo dhawaada iyaga oo intaasi ka faahfaahsan oo idin akhriyo anigoo cabdisalaan juulo shaakir haddii aan ku bilowbo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo wafdi hogaaminaya oo safar ku jooga dalka jabuuti ayaa khasriga madaxtooyada dalkaasi kula kulmay dhigiisa dalka jabuuti ismaaciil cumar geele madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo la wadaagay dhigiisa dalka jamhuuriyadda jabuuti ismaaciil cumar geele guulaha ay ciidamada qaranka iyo shacabka soomaaliyeed ka gaareen dagaalka ka dhanka al-shabaab xasilinta dalka iyo adkeynta dowladnimada madaxweynaha ayaa ugu mahad celiyey nafurnimada iyo garab istaaga walaalnimo ee dowladda jabuuti gaar ahaan ciidamada hiir walaal u muujiyeen shacabka iyo dowladda soomaaliyeed xilli adagna uu ka socdo howlgalka dib u xoreynta dalka dhankiisa madaxweynaha jamhuuriyadda dalka jabuuti ismaaciil cumar geele ayaa bogaadiyey natiijooyinka wanaagsan ee laga gaaray dagaalka al-shabaab waxauna xusay in dowladda jabuuti ay sii wadi doonto taageerada ay siiso dowladda federaalk soomaaliya si looga adkaado al-shabaab gudoomiyaha magaalada marka ee gobolka shabeellaha hoose iyo taliyaha guutada afariyo tobanka oktoobar oo ayaa deegaanka namber konton u tegay xalinta shaqaaqo ka dhacday garoonka diwladaha deegaankaasi ibraahim mayow ayaa warkan soo diray si loo xaliyo shaqaaqa shalay ka dhacday taliska militariga ah ee garoonka diyaaradaha deegaanka lambar konton ee gobolka shabeellada hoose waxaa maanta deegaanka yimid wafdi ay hogaaminayaan gudoomiyaha maamulka magaalada marka cusmaan muuse maxamed iyo taliyaha guutada afar iyo tobanka oktoobar gaashaanla dhexe nuur maxamed gaabow taliyaha guutada afar iyo tobanka oktoobar iyo gudoomiyaha magaalada marka ayaana deegaankan u yimid xalinta shaqaaqa shalay ka dhacday taliska militarigu ay degan yihiin ee garoonka diyaaradaha deegaanka lambar konton waxaana kulan lagu xalinayay shaqaaqadii dhacday la qaateen odayaasha dhaqanka maamulka magaalada iyo saraakiisha laamaha amniga deegaanka lambar konton ugu dambeynna odayaasha iyo saraakiisha u yimid ayaana isla qaatay xalka iyo in laga shaqeeya nabadda nabadoon u hadlay odayaasha deegaanka ayaa sheegay in la xaliyey shaqaaqadii shalay ka dhacday taliska militariga ah ee garoonka diyaaradaha deegaanka lambar konton maanta kulankan waxaa isku saabsan yahay shalay khilaaf yar ayaa ka dhacay xirida oo garoonka aninkii oo odayaashii deegaanka aho iyo wiil wiilka inan soo salaamay bini aadna waxaa ka dhac karaa qalad qaladkii dhacay maanta gadoomiya degmada marka ismaam muusi aa noo yimiday tali guutaha noo yimiday maanta waxaa dhacday meeshii arrantii in xal laga gaaro bini aadan waxaa la yidhaaha qalbiis mishelaay kalaamullaahi ilaahi kalaamkiis misgafay meel alla mahid joogto laakiin hadda qalbi aadamida shal isgafay maantina gadoomiya xalliyey taliguutaanna xalliyey odayaashaanyin waa qaadanay raalli nus baan nahay cadawayn hal waaye meeshaas joog waa ognahay meeshanal joogn waa ognahay odayaasha oo shalay qaladkii laga galay maanta gadoomiyaha iyo taliguutaha raalli gelin ka bixiyeen walaalkan iyo ananka waa iscafinay saasay ku dhammaatay ugu dambayn guddoomiyaha maamulka magaalada marka ahna duqa magaalada cusmaan muuse maxamed ayaa sheegay in loo baahan yahay in laga shaqeeyo nabadda iyo horumarka deegaanka lambar konton islamarkaana xal rasmi a laga gaaray shaqaaqadii shalay dhacday dhismaha waakeyn maanta waa soo xalinay aniga iyo taliyaha guutada afar iyo tobanka oktoobar nuur axmed gaab gaashaan la sarreexay nuur axmed gaabow waxaan leeyahay dadka soomaaliyeed waxaan caddeynayaa in wixii meesha ka dhacay isfahmo ay ahaayeen haddana isfahmo ee lagu soo dhawo maxaan leeyahay xal laga xal waara laga gaaray odayaashii oo shalay hadlay oo dhibaato loo geystay oo isfahmo dartiisa dhibaato u dhacday haddana waxaan leenahay meeshii xala laga gaaray mar koowaad mar labaad waxaan leeyahay dadka deegaanka iyo ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed hal waaye waddankana sharcigaa ka jiro qof qofka xadgud karo ilaah abuurta ma jiro waxaan rabnaa in cadowgeena hal waaye hal meelaan u wada socnaa waxaan leenahay dowladnimaha laga shaqeeyo wax walba waxaa ka horeeya sharciga qof sharciga khilaafsan kara ma jiro waxaan rabnaa in waddankan nabad u ahaado dadka deegaanka nabad ay ahaadaan maadaama odayaashii iga aqbaleen in maxaan leeyahay haalgelin aan ka bixiyo waxaan leeyahay idinkana waa mahadsantihiin waddankan qof kasoo duulo kara ilaaha abuurta ma jirto xooga dalka qofka kuma duulo xooga dalka wadanku waddanku xooga dalka yahay taargetkiisina waxaa waaye argixisada al-shabaab ma ahan dad deegaan ma ahan dadda colaadin uma socdaan waxaan leeyahay dadka deegaanka raalla ahaada ciidanka xooga dalka soomaaliyeed waxay maxaa hari haweenku taagan yihiin difaaca dadka
ibraahim maxamed mayow telefishinka iyo raadiyaha dalsan deegaanka lambar konton ee gobolka shabeellada hoose
waryahayaga ibraahim mayow oo deegaanka namber konton nooga soo waramayay ayuu kaasi ahaa markanse madaxweynaha dowlad goboleedka puntland siciid cabdilaahi deni ayaa maanta waxa uu furay shirweynaha arrimaha diinta ee puntland siciid deni ayaa shirkan furay waxaana shirkan soo diyaarisay soona qabanqaabisay wasaaradda cadaaladda dastuurka arrimaha diinta iyo dhaqan celinta puntland waxaana ka qaybgalay culamaa udiin iyo hay-adaha kala duwan ee dowladda ee ku shaqo leh arrimaha diinta cadaaladda garsoorka amniga caafimaadka iyo haweenka madaxweynaha puntland siciid deni ayaa khudbad ka jeediyey halkaas wuxuuna bogaadiyey labada qodob ee ugu waaweyn ee looga hadlayo inta kulanka socdo kuwaas oo kale ah nidaaminta iyo horumarinta dugsiyada qur-aanka iyo la dagaalanka maandooriyaha iyo anshaxumada wuxuuna ku baraarujiyey wasaaradda iyo culamaa udiinka in la joogteeyo kulamada noocan oo kale ah madaxweynaha ayaana sidoo kale waxa uu sheegay in dhibaatada ugu badan ee ka jirta deegaanada puntland ay tahay waxyaabaha hamaanka dooriya siciid dani oo marar hadlayna waxa uu yidhi dabcan aasaaskaas marka laga tago waxaa aada hadda u kordhaya ee mukhaadaraadka ceebaha soo baxaya waxaa ka mid ah dadkii waa la soo barbaariyey waxbaa la baray diintii baa la baray qaarkood culumay noqdeen faraha laga qaaday dabcan waxyaabo badan oo duruufo ah ayaa noo weheliyay annaga dalkeenna shaqo la-aanta iyo dhibaatooyinka kale jira laakiin haddana waxaad moodaa heer in la gaaray in la xalaalaysto aysan dhibbaba lahayn marxaladda dadka soomaaliyeed aqoonta diinta intaan ka yar tahay ayaa xaaraannimadeeda iyo kaxishoodkeeda xoog badnaa xilliyadii dadka soomaaliyeed xagga wacyiga diiniga ah ay ugu fiicnaayeen ama aqoonta diintu ay ugu horumarsanayd in muxaramaadkii aan laga xishoon in la gaadho iyadana waa khalal u baahan in la daraaseeyo oo culummadu maanta ay wakhti geliyaan maxaa sababaya ilaan wax walba in la iska dulmaro hadda macno samayn maysa waxa la rabaa wax walba in la dul istaago su-aashaas waa arrin aada u baahan in wakhti loo geliyo waxyaabaha igu yaabka badan oo aniga aan maqlay waxaa ka mid ah khamrigii waxaa la gaaray baa la yidhi dadka iska dhaafe in awrta la siiyo warkaasaan maqlay oo weli meel fagaaraa ka maqlay si ay u qooqaan cajaa'ibka waddankan ka jira maxaa yeeley fasaadka hadduu balto wax walba waa la isku tijaabinayaa marka miyi iyo magaalaba fasaad badan baa jira oo aan fasaad la dhihi karin aan u malaynayo wacyixuma iyo aqoon darro ma jirto dadkii wixii waa yaqaanaan lakiin wacyixumaa jirta waxaa iyadana aada runtii yaab u leh mustawo kasta oo aanan hadda ka xishoonayn oo dadkii laysdhihi lahaa dadka inay badbaadiyaan weeye iyagiiba ay maaragtay fasaadkii hordhac horkacu yihiin arrintaasna runtii waxay u baahan tahay in la ysdaba qabto oo dib loo fiiriyo yani waxay la tahay waxa aan ka cabanayno oo xag jirka ah waxaan cabanaynaa oon wixii aan beernay miraheedii waan ka cabanaynaa waxa hadda socda oo qofku heerka uu gaaro inuusan arxan lahayn dadka dilaayo dhiigyacab noqonayo wax hal mar ku soo duxay maaha waa wax la soo dayacay oo muddo soo socday oo aasaaskii ka xumaaday marka soomaalidu waxay yidhaahdaan dabaan kuleelkiisa la arag dambaskiisa lagama lexo in diinta barashadeeda iyo wacyigelinta bulshadeenna uu khalal ku jiro waxaa miaal u ah ficilada soo baxaya ee dadka ka soo baxaya isbedelka dhaqanka ku dhacaya xishood darada kordhaysa arxan darada kordhaysa dadkii oo aaban damiirkii aad moodo inuu sii dhimanayo iyo iyadoo aaban lala yaabayn oo laysku fiirsanayo nin waalan waa la arki jiray somaalidu waxay dhahi jirta ninkii waalan walaalkiisa u miir qaba marka ninkii waalnaa iyo walaalkiisba hadday wada waashaan oo wax wax qabanaya la waayo halkaas weeye meesha khatartu ay ka soo socoto marka waxaan u baahannahay dowlad ahaan dabcan culammadu dowladdii ka mid yihiin dowladdu waa shacabka hoggaankiisa dadka dhaqanka hoggaamiya iyo dadka diinta hoggaamiya iyo dadka siyaasadda hoggaamiya weeye indheergaradka bulshada oo la rabo in ay iskaashadaan haddii ay wax wada qaban waxa dayacmaayo oo burburaya waa bulshadii waxaan u baahannahay marka waxyaabaha qaybtood in si saxa la isu dul istaago
madaxweynaha dowlad goboleedka puntland siciidani ayuu kaasi ahaa markan ciidanka ururka toddobaatan iyo koowaad ee guutada shan iyo tobanaad ayaa burburiyey fariisimo al-shabaab ay ku lahaayeen deegaanada kale ah sina dhaqo labi dulle xin xawaal iyo tuulo cali qabo oo ku yaala gobolka galguduud gaar ahaan dhanka dhuusamareeb taliyaha ururka toddobaatan iyo koowaad ee guutada shan iyo tobanka shan iyo tobanaad dhamme mustaf daahir warsame ayaa hogaaminayay ciidan ka tirsan guutada kuwaasoo howlgal salballaaran ku tegay deegaanada kale ah sini dhaqo labi dulle xin xabaal iyo tuulo cali qabo oo ay al-shabaab ay ku dhuumaalaysanayeen ciidamada ayaa burburiyey fariisimaha kooxdaasi waxaana ciidanka baacsadeen al-shabaab kadib markii ay maqleen howlgalkan culus ee ciidanku ay wadaan ciidanka xoogga dalka gaar ahaan kuwa guutada shan iyo tobanaad ayaa maalmahan xoojiyey howlgallada lagu soo afjarayo al-shabaab ee ku dhumaalaysanaya deegaano hoostaga degmada ceelbaraf ee gobolka galgaduud halka warkaasa kala socotaan waaraadia dalsan muqdisho soomaaliya markana akhbaaraadka caalamka magaalada barcelona gaar ahaan gobolka catalaaniya ee dalka sbain waxaa laga soo warinayaa in halkaasi shil uu ku galay tareen weyn boqol iyo konton qof oo dad gaaraya ayaana waxyeelo ay kasoo gaartay oo dhaawacyo ah dadka qaarkood ayaa isbitaallo kala duwan la dhigay kuwa xaaladooda aada ku daran tahay afartan xarun oo kala duwan oo xarumo caafimaad ah ayaana dadku lagu daadgureeyey ugu dambeyntiina booliska dalka jarmalka ayaa maanta waxa ay ka fuliyeen howlgallo dalkaasi iyagoo xirxiray shan iyo labaatan qof oo la tuhunsan yahay inay ka tirsan yihiin unug argagixiso oo midigta fog ah kaasi oo qorsheynayay inay afgembiyaan dowladda islamarkaana weeraraan baarlamaanka ilaa saddex kun oo saraakiil oo ay ku jiraan cutubyada xulka xulka ah ee ka hortaga argagixisada ayaa ka qayb qaatay howlgallada ee ka dhacay laguna baaray in ka badan boqol iyo soddon guri warbaahinta jarmalka ayaa ugu yeertay mid ka mid ah tallaabooyinka ugu ballaarnaa ay boolisku qaadeen oo ka dhan ah xagjiriinta guddoomo markii habeen aada habeennimadan kala socotayn raadiyaha dalsamaanag inta ciddu warkayga seego waxay dib kaga baarbaaran karaan baraheena bulshada warkaa markiisa xigaynta ku kulmi doonno inagoo isku duuban waxaa idinkaga teginaa sidaasiyo amaana alla
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la xilyaabaa tale la xil